rabab wato dabayle ayaa xalay siqdi dhexe ka da-ay inta la ogyahay inta u dhexaysa deegaanka buurana ilaa iyo magaalada jowhar waxayna da-ayeen ku dhowaad afar saacadood xasan aadan cabdi oo kamid ah waxgaradka tuulada calideer oo qiyaastii sideed iyo toban kilomitir dhanka waqooyi galbeed jowhar kaga beegan ayaa reediyo isnaay u sheegay xoolaha uga dhintay rababkii xalay da-ay wixii hadda tegay oo dhintay il badanaa waxaa leedahay anaa dashan camalysa iga dhimatay laakiin wixii hadda tegay waaba tageen laakiin waxaa kale amugaa kadib nolol caafimaad aan rajaynaynaa sababka waqooyigu naga soo galay iyo iyo bari xoolaha sidooda waxa waaye anaka taxalna miray aheyd marka ilaahay waa kuurooyahaye guuray ku timid bacay waxaad lama saarin marka waan iska xugun ilaahkiisay ku dhinteen laakiin neemoo laga gaashaaman wixii dhima karna waa dhinteen wixii dhaal waa noolyihi lix saacood noo yimi roobka saasoo da-ahan iska siyaasay siya saac mugeed waa un da-ay wallaahi ma waraysanin arada ma dhexgelin saakina beerahan u dheelmaday si walay wax u waraabeen iyaan u dheelmaday laakiin waa un adiga alxamdulilah meel wax ka dhimanin in ilaha umalaynaa xalay ninkii un oo bacag geliyey mawgiyo ninka kale
waxaana jirta beero ay ku beeran yihiin dalaga sisinta oo tubaalan islamarkaana lasoo shabsan rabay balse roobabkii ay gadaal u dhigeen waxaana ugu badan dalaga sisinta oo ahaa sisimihii lagu beeray deegaanadii ay ka baxeen biyihii xaafka ee soo galay sanadkii hore waxaana jirta tuulooyin badan oo aysan marin webiga shabeelle laakiin wax ku beerta roobabka iyo marka ay yimaadaan biyaha xaafka ee soo gala deegaanadaasi xasan ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo toban maalmood beero lasoo shabsanayo maadaama ay roobabkii xoogganaayeen xalay da-ay aniga waxaan ka waramaa tuulada caladeer iyo intii ka dhexaysa buurne roob lixaad lahaa ka da-ay caagta biyo waa saradeen eegta waa bubuuxdaa beeraha waa isla cad yihiin alxamdulilah khayraa ishaayna saaran yahay horta wax abaal daboolashabina malo abaalii waa halaabeen omugaan biyaa galay laakiin nimco waaye alxamdulilah waa nimcaysanahay eegta biyaa galay marka ilaah beeraha waa waa waraabsan yihiin waxana haddaa dhulka kalena waaba iska aber laakiin dhulka hadda waa unta caba omugaa dhul sacbi kara waa wubin waa mariyaa oo xaaf oo marmari laakiin xayadan aan aan beerna waxa uu sidoo kalena sheegay inuu ilaahay isa soo raaciyo oo ay helaan barwaaqo maadaama ay yihiin xoolo dhaqan iyo beeraley roobabkana ay ka heli karaan daaqsinka xoolaha iyo biyaha xareedda oo ay cabi lahaayeen xoolahaasi